الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال قال الناظم رحمه الله تعالى وانتف ليد ويقص شارب والعان تحلق والختان واجب لبارق ساتر كمرة قطع وليس من أنثى ويكره القزع تنزها والأخذ من جوانب عن فقة ولحية وحاجب وحلق شعر امرأة والرد ديب والريحان على من يهدي وحرموا خضاب شعر اسم سواد لرجل وامرأة لا للجهاد waxaynu ku dhex jirnay abyaaduu kaga hadlayay sheekhu khisaalulfitra markaa waxaa inoogu dambaysay inuu ihi walkhitaanu waajibun khitaanka iyo gudniinku waa waajib rag iyo dumarba libaaliqin calaa baaliqin ayuu waajib ku yahay waalidka ilaa maalinta toddobaad iyo wixii ka dambeeyabaa xilliga uu ixtimaalo ilmihii ay suurtagal u noqoto waa u sunne haddii aan laba gudin oo qofku sidaa uu ku qaangaadhana inuu isagu iskuda waajib ayay ku noqonaysaa markaa libaaliqin calaa baaliqin buu waajib ku yahay rag iyo dumar midkuu doonaba ha ahaadee qadaca ee yaqdacu wuu jarayaa isagii ama ciddii kale gudaysay saatira kamratin kamrada iyo inta xashafada iyo xubinka tarankaee ragga intiisaa hore balagta iyo haraga yaree qariyo ayaa la jarayaa walisma wa yuqdacu lism magac goyn uun wax la odhan karo xubinkaa badriga la yidhaahdo ee xubinkaa dumarka markaa ku yaalla organka ama xubinkaa yaree muhiimkaa wax magac goyn uun la odhan karo ayaa min unhaha inantiina laga jarayaa iyo tii dhadigeyd waynu ka soo hadallay adiladiisa iyo waxyaalaha loo deliishaday iyo rag iyo dumarba cid culimmada muslimiinta tidhi ma bannaana ama waa xaaraan ama la samayn maayana ma jirto waa waxay markaa diintu ina fartay oo nebi moxamed sala allahu calayh wasalam uu tilmaamay rag iyo dumarba in la gudi jiray xilligiisii kan ay culimmadu ka hadleen ee ay xaaraantinimeeyeene markaa arrinta xun ee waxshiga ah ee halka bahadnimadaahina waa kan gudniinka fircooniga la yidhaahdo ee googoynta iyo tolliimaha iyo dhibaatooyinka dumarka lagu samaynayo waxaa runtii in badan arrintaa ka howlgala oo ka hadla hay-adaha muddo badan sidii markaa ilaa dee sagaashamaadkii iyo wixii ka dambeeyeyba ilaa yowmana haadaa siminaaro ayaa la qabtaayoo culimmada iyo la ysugu keenaa dhakhaatiirta iyo dumarka iyo dad fara badan markaa waxaa taagan uu su-aal odhanaysa maxay diintu ka qabtaa ilaa xilligaa culimmadu waa ka soo jawaabayeen laakiin jawaabtaasaan la rabin arrin mashruuc ahoo diintu ay ogoshahay weeye gudniinka ay dumarkee ay diintu maraysaana mid dhibaato kuleh ma aha ma rabaan markaa taa intaa culimmada waa shukulayaanoo waa wadaanoo siminaarba siminaarka uu ka dambeeyo waxa weeye un xukunkiisu muxuu yahay intaasuunbaa laga doodaya oo dumar kale loo soo dhiibay culimmadii markay tidhaahdo argiisu waa mashruuc oo diinta ayaa tilmaamaysa wax dhibana male laakiin kan fircooniga anama ma ogolay aan la wada dagaalanno may halkii unbay taagan yihiin maxay diintu ka qabtaan unbay taagan yihiin li'anna waxay doonayaan ama diidayaan waxaanuu sharcigu ina farayo waxa taa kuugu daliilaa masalan dad baa islaynaya ama qabaa'il ha ahaadaan ama dhul ha laysku laayo ama wax kale ha laysku laayo dad baa ku dhimanaya ayagu meelay duqaynayaan oo malaayiin qof iyo boqolaal qof bay ku dilayaan xuquuqdii bani aadmiga oo meel lagaga dhacayo maaha laakiin hal qof haddii qisaas loo dilo adduunyaday kicinayaan iminka haddii bari iyo galbeed iyo koonfuriya meel walba laysku laayo oo tobannaan qof ay dhintaan ayagoo ka hadlayoola dadkaa laleeya xuquuqdoodii baa meel lagaga dhacay arki maysid laakiin haddaynu mid wax dilay oo cabdi wuxu dilay oo badheedho ilaahay ina faray inaynu dillo aynu dillo waxa lo odhanaya xuquuqdii baa meel lagaga dhacay marka waxaad arkaysaa waxay diintu ina faraysa unbay diidan yihiine xuquuqal insaan kale iyo bini aadminimo iyo waxay u hadlayaan ma jirto waaba waxaa jirta iminka malaha dee toban sanaba ka soo wareegeen in culimo fara badan laysuu kaayo yeedhay dhakhaatiir laysuu kaayo yeedhay la yidhi markaa dhulal badan la tegey carabaha xataa la tegey oo la soo egay oo la yidhi bal aan isla xadidna haddaba markii la soo waayey cid tidhaahda gudniinkii dumarka ha laga tago markii la waayey yalay haddaba balkan sunniga aan isla xadidno markii culimmadii iyo dhakhaatiirtii aannu isu nimi ee aannu isla taabannaynu isla xadidnay intii la jarayay iyo sidii la odhanayey isla taabannay inaan markaa wax diintu ay wuxuu yacni caafimaadkii iyo qofkan wuxu dhimaya aanu ahayn ayuunbaa dumarkii iyo hay-aadkii waxaan waday ayuunbaa fiishtii laga saarma ka baxa taa iskuma inaan ogeyne in waxba meeshaa la taabtaba iskuma inaan ogeyne waa maxay waxaana dhakhaatiiriya waa dilagana ka baxo dabeetana qoladii hawsha nala waday wadaadaba maxay diintu ka qabtaa taa toban sano iyo labaatan sano aynu soo wadnay oo waynu ka soo gudubnay halkii aynoo taaginayd ma ka qaadnaayo gudniinka sunniga sida uu yahay ma isla taabannay oo dabeetana taa dalalkii iyo mawdina abadan halkaasay markaa ku joogsadeen welina sidii bay u wadaano maxay diintu ka qabtaa unbay taageen leanna waxay diintu ka qabta ma doonayaan ee waxay doonayaan un cid ay ka helaan ha la joojiyo taasi markaa waa taasoo iyada gudniinka intaas ayaynu ku dhaafaynaa waxa uu sheekhu uhi wayukrahu waxaa la karahaysaa alkhazacu madaxa qiibxiiridhii iyo qadaadxiirkii ama jeegaxiirkii ayaa la karahaysaa tanasuhan karaahatu tansiih walakdu qaadid iyo goyn ayaa la karahaysay min jawaanibi canfaqatin debintaa hoose timaha ka baxa dhinacyada markaa in laga jaro walixyatin iyo garhkii dhinacyada in laga jaro waxaajibin iyo sugnihii wa xalqu shacri imra'atin haweenay timaheeda xiridhiisa ayaa iyagana markaa la karaahiysay waraddi tiibin diib iyo udug celintii wa rayxaanin iyo waxyaalaha la ursado calaa man yuhdii kii hadiyeeyey lagu celiyo ayaa la karaysay wa xaramuu culimmadu waxay xaaraantinimeeyeen bimacnaa ay caddeeyeen inuu xaaraan yahay khidaaba shacrin timihii in la mariyo oo lagu dhaho bisawaadi wax madow lirajulin calaa rajulin wamra'atin waxay ka xaaraantinimeyeen ninkii iyo haweenaydii laa liljihaadi jihaad haddii markaa loo madoobaynayo ayadaa taa wax dhibahi kuma sugna waxaa sheekhu uhi raximah ullahu tacaala wayukrahu lqasac qasac ayaa la kareeyeysaa qasaca waxay leeyihiin culimmadu waxa weeye madaxa in badh la xiiro badhkii kalena laga tago markaa ama meel qudha ha la ahaato meeshaa la xiirayaa ama meelo kala tagsan ha ahaato ama xagga hore ha ahaato ama xagga dambe ha ahaatee in madaxii badhna la xiiro badhna la daayo culimmadu waxay tilmaameen inay tahay karaaha wayukrahu lqasac tanasuhan iyadoo karaahadaasi weliba karaahatu tansiih ay tahay karaahada ayaa mararka qaarkood waxaynu soo maraynay axkaamtii shantahayd markaynu soo maraynay dee waxaynu soo tilmaamnay un markaa waajib iyo xaaraan iyo sunne iyo makruuh iyo mubaax baynu soo maraynay mararka qaarkood bay waxay yidhaahdaan shaygii xaaraanta ahaana karaahatu taxriim bay ka cabiraan kii markaa kale karaahatu tansiih ayay ka cabiraan markaa karaahatu tansiih waa karaahadii caadiga ahayd ayay noqonaysaa karaahatu tansiih ayaa markaa la karaahiyeystay arrintaana waxaa u daliila nebigeennu sala allahu calayhi wasalam sida xadiidkii abu daa'uud uu warinayo waxa uu arkay ilmo yar oo madaxa badh la xiiray badhkii kalena laga tegay oo timii lagu daayey markaasaa nebigu arrintaa waa u dee wuxuuhi ixliquuhu kullah ow itrukuuhu kullah waar dhammaantii wada xiira ama dhammaantii u wada daaya in timaha dhammaantood la wada xiiraana way bannaan tahay timaha in markaa ee la wada daysaana labaduba way banay qofkii dee ka shaqaynaya ee markaa ilaalinaya ile qofkii timare markaa ha maamuusa baa la yidhi inuu markaa dayso timihii waa mid u bannaan inuu wada xiiraana iyaduna waa mid u bannaanoo labaduba waa ay bannaan yihiin laakiin waxaan bannaanayn sida riwaayada kale ay tilmaamayso annahu nahaa cani ilqasac nebigu wuxuu nahiyey uday qasacaya timihii in badh la xiiro beryihii hore dee maynaan markaa arki jirinoo carruurta yaryaroo markaa food loo reeba iyo hablaha oo markaa dhoor loo reeba iyo ayuun baynu arki jirnay laakiin hadda ayaynu arkaynaa dee sidaa timihii markaa qaarna loo xiirayo qaarna looga tegayo ee madaxii markaa badh la xiirayo badh kale la gaabinayo in kale laga sii dheeraynayo qaarkood la odhanaya in xuruuf lagu qoro qaarkood markaa la odhanayo sidaasaan inoo magacyo iyo intaa loo kala sameeyey ayaynu arkaynaa taasna waxay ku tilmaamayeen asalka horta madaxa badhxiiridiisu waa karaaho laakiin haddii ay tashabuh iyo markaa isu ekaysiin markaa gaalo la isu ekaysiinayo ay tahay ayadu waa midaan bannaanayn waayo nebigeennu sala allahu calayhi wasalam wuxuu idhi man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum qofka qolo isku shabbaha ayaga ayuu ka mid yahay markaa hadda waxa weeye waxan wuxuu inaga yimi waa reer galbeedka iyo dhaqanka gaalada kuwa kubadaha ciyaaro iyo kuwa heesa iyo kuwa meelaha ay ciyaarku ay ka arkayaan kuwa markaa timaha sidooda u daba qaar baa u daba qaar baa markaa kuwa raameeya sidooda u raameeya qaar baa markaa si ay u xihiirtaana yaradaan u xirta marka arrintaasi iyadu waa tashabuh bilkufaar iyadu waa xaaraan iyo arrin aan bannaanayn waana arrin aad iyo laxaad maanta inoogu badanoo yacni haddaad safka iminka masaajidka dhallinyarada adeegto yacni ood markaa tuganaysa aada xagga dambe ka egto qadaadkooda adeegto dhammaantood markaa qaybna waa xayran yihin qaybna timi waa wada daayeen kuwii tukinaya masaajidda qaarkood ayaad ku arkaysaa oo timihii qaarna xiiray qaarna daayo markaa aafo markaa laynagu ibtilay weeye marka arrintaa markii hore asaalatan marka aan dee tashabuh iyo cid isu ekaysiin aan markaa waxba ku jira karaahada ahayd bay ahayd laakiin iminka mar hadday isu ekaysiin gaalo ay tahay iyadu markaa waa xaaraano culimmadu waxay yidhaahdeen waa tashwiihin lilkhilqa abuurka markaa la fool xumaynayo waa zayiga yuhuuddana sida riwaayada abu daawuudku ay tilmaamaysay weeye haddii markaa iyaga laga dayanayana waa mid aan bannaanaynba oo xaaraana waxaa kaloo markaas uu yidhi ayadana mayukrahu lqasac marka laga soo gudbo waxaa kaloo la karaahiyaystaa oo ayadana markaa karaahiye ah inuu ninku markaa ka jaro oo markaa uu dhuubo min jawaanibi canfaqa canfaqadu waxa weeye debintaa hoose timaha markaa halkooda ka baxa ayaa la yidhaha canfaqa yacni caana dhuugiyo yacni waxay yidhaahdaanba af soomaaliya u garan mayno timaha halkaa ka baxa markaa iyagana in la dhuubo oo markaa dee murji yar ama waran yaroo meesha ka soo taagan laga dhigo iyaduna markaa waa karaaho lixyadiisi iyo gerhkiisii isagana marka hareeraha inuu ka googooyo xaajibeynkii iyo markaa sunnayaashii ayagana inuu googooyo iyaganoo dhinacyada uu ka googooyu dhuubo ayaduna waa la karaahiisay maxaa yeelay tanmiiskii markaa la nahyinayee nebigu diiday ayay markaa la mid noqonaysaa waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan isagoo dumarku waxyaale ay samaynayeen ka hadlayey lacana allahu alwaashimaat waalmustawshimaat waalnaamisaati waalmutanammisaati waalmutafallijaati lilxusni almughayiraati khalq allah wuxuu hi ilaahay wuu lacnaday oo naxariistiisa ayuu ka dheeraya ama hallaa ha lacnado oo naxariistiisa ha ka dheerayo dumarka markaa jidhkooda turqa iyo markaa dee raggii markaa sidaa samaynayeyba ee dabeetana inta la daldooliyo inakuushii wax lagu shubaye midabka loo samaynaya ama wax lagu qorayey iyo kuwa sidaa dalbado in loo sameeyo naamisaadku waa kuwa qorqoraya sunnayaashood iyo xawaajibta qorqoraya iyo kuwa dalbanaya markaasaa in loo sameeyo iyo kuwa ilkaha qorqoraya ee kala fogaynaya si ay markaa u qurux badnaysiiyaan ee ilaahay abuurkiisa diidaya ee abuurka ilaahay doorinaya macnahaas ayay markaa yeelanaysaa waxaa kaloo la karaahiyaystaa buu leeyahay yugraw xalqu shacri ra'si almar'a haweenaydu markaa inay timaha xiirto ayaa iyadana la karaahiyaysaa li'annahu timuhu dumarka qurux ayay u yihiin allaahumma dee inay markaa madax xanuun iyo dhibaata markaa ay ka soo gaadho mooyaane oo markaa ay ku dhibaatooto mooyaane inay xiirta iyadana waa karaaha oo timaaxiirnimadu dumarka waa foolxumaan ama dhukulo haddii la yidhaha waa dhukula markaa waa foolxuma markaa tima dheerna markaa waa sharaf markaa timaha dheer iyo timuhu dumarka sharaf ayay u yihiin waxaa kaloo markaa la karaahiyaystaa buu yidhi waraddi tiibin tiib iyo udug in la celiyo qof baa markaa udug ku siiyey qof baa reexaan iyo markaa dhirtan udgoon ee la uursado ayaa ku siiyey inaad markaa ku celiso ciddii kuu soo hadiyaysay ayaduna markaas karaaho weeye wayo xadiidka imaamu muslim uu warinayo nebigeennu sala allahu calay sl wuxu uhi man curida calayhi reexaanun qofka wax mashmuumahoo la uriyo udgoon loo soo bandhigo falaa yaruddahu yaanu celinin fa innahu khafiifu lmaxmali tayibu ariixi waa wax qaadidhiisuna ay fududdahay urtiisuna ay udgoon tahay markaa shaygii mar hadduu saa yahay waxaa udgoonaya urtiisuna ay fududdahay dee maxaad isaga celin markaa waxaan culaysna lahayn carab iyo udug wanaagsanna kuuleh maxaad markaa isaga celinaysaa qaado markaa qofkii ka qaado haddii aad markaa doonayso adigu cid kale u sii hadiyeeyo markaa sii sii diibkii iyo reexaankii ciddii markaa soo hadiyeysay in lagu celiyo ayaa iyaduna karaahiye ah waxaa abyaad markaa siyuudi loo tiiriyo ayaa wuxuu tilmaamayey toddoba arrimood in la sunneeyey markaa aqbalitaankooda markaa wuxu uhi dihaanun waxa weeye waa dufankii ama subagii wa xalwa iyo xalwadii wa daru caanihii wa wisaadatun barkintii hadduu qofku dhaha barkintan qaado wa risqun limuxtaajin iyo markaa risiq iyo cunto adigoo u baahan inaad celiso ayadana waa kaleeoo sunna weeye inaad aqbashaa wa tiibun wa reexaanun wixii uduga ahaa iyo wixii reexaankaa inaad celisaana ayaduna waa kaleha inaad aqbasho ayaa sunna ah waxaa kaloo sheekhu uu yidhi a'immadu waxay xaaraantinimeeyeen bimacnaa waxay culimmadu caddeeyeen wey culimmadu waxba ma xaaraantinimeyen waxna ma xalaaleeyaan laakiin waxay caddeeyaan keliya alla iyo rasuulkiisu waxay xaaraantinimeeyeen ama xalaaleeyeen ayay caddeeyaan in markaa timihii ama tima nin ha ahaadaan ama tima ruux dumara ha ahaadaane in markaa madow la mariyo oo markaa timihii caddaaday markaa la madoobeeyo ayay markaa diideen oo ay xaaraantinimeeyeenay ku tilmaameen arrintaasi inay xaaraan tahay waayo axaadiid baa ku soo aroortay xadiidkii abu daawuud iyo nasaa'i ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ay warinayaan ibnu cabbaas laga warinayo rasuulku sala allahu alay sl wuxu uhi yakuunu qowmun waxaa iman doona qom yakhdubuuna fii aakhiri zamaani bisawaad garhkooda iyo markaa timahooda mariya madow mariya ayaa iman doona ka xawaasili alxamaami sida xamaamka markaa laabihiisa xamaamku hadyo gorale waa ka halkaa madow marka garhkii iyo markaa wax madow la mariyo yacnii halkaa markaa laabtaa markaa xamaamka oo kala noqonaya laa yuriixuuna raa'ixata aljanna jannada markaa urtiisa markaa ma urinayaan baa nebigu sala allahu calay wasalam yidhi xadiidkii kale isagana saxiixa ahaa ee markii abubakar aabbihii la keenay isagoo gergiya saqaama aad mooddo wancad ama dareemaba aad mooddo hayiru hadaa wajannibuhu sawaad wuxuu uhi waar caddaantan ka dooriya madowgana ka ilaaliya oo wixii kale markaa ee aan madow ahaynuun markaa mariya ayuu idhi markaa bisawaadin madowgu waa xaaraan laakiin waxyaalihii kale xubnihii iyo kuwii kale ayagu markaa waa bannaan yihiin xadiidka markaa asxaabu sunan ay warinayaan waxaa nebigu sala allahu calayh wasalam tilmaamay ina axsana maa hayartum bihi ashaybu alxibnaa walkatam waxa ugu wanaagsan ee ciro lagu dooriyo waxa ugu wanaagsan xinnaha iyo katamka xinnaha iyo katamku isna waa katamkuna waa nooc markaa dee xinnaha un isaguna ka mida haddii labadaa laysku daro waxay noqonayaan markaa bunni buu soo baxayaa haddii kale oo markaa katam keliya la mariyo madowgii markaa la diidanaa ayuu noqonayaa abuubakarna sidaas ayuu markaa samayn jiray xadiid kale abu daawuud uu warinaya nin baa soo maray girhkiisa xinno mariyo markaasuu yidhi maxsan haada macna wanaag badana kani mid kale ayaa soo maray oo xinniya katamkii wada mariyeyoo hada axsan min haadaa buu ihi kanaa ka wanaagsan labadan markaa isku daray markaa bunnigaas ayay noqonayaan oo taana wax dhibaato ahi kuma sugna dee haddii aanu markaa tadliis iyo khidaac iyo markaa isyarayn haddaanu uga jeedinayo dee hablaha markaa inuu isu tusinayo markaa inuu dhallinyaro yahay hadday markaa taasi soo gasho meesha isdhallinyarayn oo khidaacaasi uu jiro hablihii markaa ku dagayo taasi iyadu waa xaaraan bay yidhahdeen culimmadu ayadaa taasi ma banaano tadliis bay noqonaysaa laakiin asaalatan inuu iska marsado waa mid iyadu markaa u furan waxaa kaloo markaa sheekhu hi laa liljihaadi jihaadka iyada in madowgii loo mariyo ayada markaa dhibi kuma sugno way bannaan tahayoo dee cadowgii ayaa markaa lagu cabsiinaya ninkii jihaad buu gelayaa dee haddii gerhkiisi iyo madaxiisuba cad yahay dee gaaladii halkaasay soo abaaraysaa waxadhisaa war odaygaa inagu qaada markaa aan jiidna kaasina tabar badan haynini dee markaa gerhkii iyo timiba wuu madoobaysanayaayoo nin dhallinyaraa buu iskaga dhigayaayoo si markaa cadowgii dee uga waabto markaa halkiisa aanu isugu soo qaadin taa iyada markaa way bannaan tahay ayay yidhahdeen culimmadu waxaanay weliba yacni tilmaaman culimmada qaarkood inay fuqahadu arrintaa isku waafaqsan yihiin inuu markaa bannaan tahay sibqigaa madow in jihaadka dartii loo samayn karo waxaanay u deliishadeen xadiid dabaraani uu warinayo mucjamulkabiirka ayuu ku soo saarayaa maalintii uxud qaswatu uxud ayaa abudujaana ayaa seefdii nebiga sala la alay slam markuu yidhi yaa xaqeeda ku qaadaya abudujaana markaa seefdii ka qaado yidhi anaa xaqeeda ku qaadaya keen markii uu dabeetana seefdii nebiga ka soo qaaday ayuu markaa safgii markaa muslimiinta iyo saxaabadii rasuulka iyo safgii gaalada ayuu dabeetana intuu seefdii soo qaatay ayuu saa isu lulayo markaa saasuu isu qaadqaado saasuu isu qaadqaado safgii buu markaasaa u dhex maray dabeetana markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi haadihi mishyatu yubqiduha allahu ila fii hada almowdic mishyada iyo socodkaa uu soconayo abudujaana oo isqaadqaadkaa iyo islululiddaa iyo saa uu markaa isu soconayo isu kala guraya waxa weeye waa mishyo iyo qaabu socod ilaahay u cadhoodu necab yahay ilaa fii hada almowdic meeshan mooyaane meeshan mar hadday markaa jihaad lagu jiro oo gaalo markaa la dirirayo inuu markaa awood muujiyo inuu isku kalsooni muujiyo inuu saa isu qaadqaadaa isagoo cadowga markaa cabsi gelinaya yacni waa arrin markaa bannaan weeyaan oo halkan mooyaane meelaha kaleo dhan markaa ilaahay baa u cadhooda dee waxay dhahaan taa ilaahay u cadhoonaya mar haddii halkaa lagu oggolaaday dee inaad timi u madoobaysato si aad cadowga markaa aad iyadana aad u cabsi gelisaa waa mid bannaan weeye yacni waxaa laga yaabaa dhallinyaradu marka aanay fiqigan iyo halka uu salka ku hayo aanay aqoonni inay isaga qaataanuun waxuun hadalla uun culimmadu ay iska yidhidhaahdeenoo layska odhanayo nin baa wuxuu igu odhan jiray aanu saaxiib ahayn ayaa berigaan fiqiga akhrisan jirin ohan jiray diinta ilahayna goormaad akhrisan doontaa qiila waqaala iyo hebel baa yidhi hebel baa yidhi ayuunbaad ku habsaantee macnaha wuxuuba qaatibay inaanay diintaba ka mid ahayn fiqigan iyo axkaamta la akhrinaya masale aan deliil lahayn amaba qiyaas amaba aanay meel culimmadu cuskinina ma jirto adigu inaad ku qanacdiyo inaad ku qancin waa halkeeda dee qolada kalena waa ka jawaabayo ayana meel kale ayay cuskinayaan laakiin hadal layska yidhiyidhi uun yacni ha u qaadanin oo markaa aan deliil lahayn weliba meel aanad ka filanaynin oo deliilkuba markaasuu ka dheer yahay ayay ayay markay qaarkood deliishanayaan tusaale haddaan idinka soo qaato masalan marka dumarka ciddadooda laga hadlayo waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaثata quru aayaddii tilmaamaysay saddex quri markaas inay inay negaynayaan oo markaa guuray ka negaynayaan ayaa waxay yidhaahdaan shaaficiyadu sidaynu kutubtii hore cumdihii iyo minhaajkiya baynu ku marnay haddii ayadoo daahira la furo laxda hadday ka soo gaadho oo dabeetana dhiiggii uu yimaado halkaa laxdadaa qur'i dhammaystiran baa loo xisaabinayaa laba qur'i oo kale ayuunbay tirsanaysaa oo maxaa u deliilay ila alaaata qurubaibaa ilaahay yidhi waxay yidhaahdeen ilaahay muxuu yidhi markaa xaj la joogo ashhur maxay ahayd bilaha xajka markuu ilaahay ka warramayey ashhuru lxaji ashhuru lmacluumaat maxaa ka horreeyey ashhuru lxaji alxaju ashhuru lmacluumaat waka alxaju ashhuru lmacluumaat xajku waa bilo la yaqaano marka ashhur bilo ayaa la tilmaamay bilahaa la tilmaamay ee ilahay ashhuru lxaj ashhuru alxaju ashhuru macluumaat ayada culimmadu ashhuru lxaji ashhuru macluumaat saddex bilood oo dhammaystiran maaha waa laba bilood iyo iyo bil tobankeed mar hadday halkaasba saddex bilood yacni dila jamca waxa ugu yar saddexe tobankaa cishee dilxijo iyo labadaa bilood ee shawaal iyo dilqacda ashhur haddana la yidhi tanna waa la mid bay yidhaahdeenoo laba quri oo dhammaystiranaya kaa yaree intaasa iyaguna way isku mid bay leehay hadda eeg midna waa baabulxaj midna waa baabulcidda shaqo iskuma leh haddana halkaasay markaa isaga soo qaateen oo isaga deliishadeen markaa ha u qaadanin hadalkanay fuqahadu leeyihiin iyo masaa'ilkan ay markaa kuu soo dhigdhigeen ay kuu soo gooyeen ee ay kuu soo hordhigeen ay ku soo dhigeen ee lagu yidhi markaa ama faraha ku cuno ama malqacad ku cuno qaado oo fahanuun lagu yidhi yacni in markaa bilaash ay tahay oo markaa meelnaba aan laga cuskisanayn ha u qaadanin markaa taana ayadana markaa waa jihaadka iyadana waa loo banneeyey waana markaa waxay isku waafaqsan yihiin fuqahadu meelaha kale way ku murmaaneen inaanay bannaanayn madowgaa in la isticmaalo tadliis iyo khidaac in loo isticmaalo sida nin guursanaya oo markaa dee gabadhu guursanayay isaga dhigaya dhallinyaro sida aynu tilmaannayba markaa masaladaa hore markaa aynu ka hadlaynay katamka iyo iyo iyo aynu ka hadlaynay xibnaha wayuqra' waxaa la karaysaa alqasacu qasac iyo qadaadxiirkii ama madaxii badxiiriddii ayaa la karaahisaa tanasuhan karaahatu tansiih ayaa la karahaysa karaahatu taxriim maaha walaqdu qaadida iyo goyn ayaa ayaa la karahaysa min jawaanibi canfaqatin debintaa hoose timaha hoosteeda ka baxa dhinacyada in laga jaro oo la dhuubo walixyatin garhkii markaa dhinacyada in laga soo jaro ayaa isagoo la karahaysay laakiin xiiriddiisi ayada dee waa xaaraan waxaajibin iyo sunnihii oo markaa iyadana la googooyo waana arrimaha dumarka lagu ibtileeyey inay markaa dhuubaan iyo inay xiiraan markaa qalin marsadaan iyo waa waxyaalaha xaaraan tahay markaa dumarka lagu ibtileeyey wa xalqu shacri imra'atin haweenay timaheed xidhiddeedna waa la karaahisaayoo ayaga timu qurux bayo xidhidduna foolxumay ku tahay waraddi diibi wa tacaadii wayugraw tacaadii raddi diibin waxay leeyihiin diib celintii isticmaalkeed iyo laymaatinkeed baa la karaahiysay wa rayxaanin iyo waxaan la uriyee udgoon calaa man yuhdii ka soo hadeeye lagu celiyo wa xaramuu waxay culimmadu xaaraam yeeleen khidaaba shacrin tima in la mariyo lagu dhoobo bisawaadin wax madow lirajulin calaa rajulin bay ka xaaraantinimeeyeen wamra'atin iyo haweenay laa liljihaadi jihaad markaa iyada inuu u madoobeeyo iyadu markaa taasi xaaraan maaha baabulwuduu'i wuduugii iyo weysadii ayuu u baab yahay wuduu haddii wowda la godo waa alficlu haddii waduu la yidhaahdana waa biyihii lagu gebagabaysanayey ee biyihii lagu weysaysanayey ayaa waduu la yidhaahdaa wuduu waa weysaysigii iyo ficilkii waduu haddii la yidhahdo waa biyihii lagu weysaysanayey min alwadaa'a bimacna alxusn ifdiinkaa iyo nadaaradaa ka imanaysa weysada ayaa markaa ay ka timi sharci ahaanna dee waxa weeye cibaadadaa ilaahay lagu caabudayo in loo isticmaalo biyaha xubnaha markaa khaaska ah ee aayadda qur-aanka aynoo tilmaantay iyadoo niyana lagu furfuranayo weyse taas ayaa la yidhaahdaa weysada markaa iyo fadligeedana markaa xadiid fara badan ayaa markaa ku soo aroortay waana dee shay markaa fura waa salaaddii oo laa yaqbalu salaata axadkum idaa xadada xataa yatawadda nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi midkii salaaddii la aqbali maayo markay weysadii ka jabto ilaa inta uu markaa ka weysaysanayo waxa kale oo markaa iyadana dee inay miftaaxii markaa salaaddu inay dahaaro qaadashadii tahay ayuu markaa inoo sheegay muujibuhu alkhaariju min sabiilin hayri maniyin muujibi taksiili wuxuu idhi sheekhu muujibuhu waxa waajibiyaa ee keena ee asbaabta waa weysada alkhaariju waa shayga soo baxay min sabiilin jid hayra maniyin ee aan mani ahayn manidii muujibi taksiili maydhiga waajibinaysay sheekhu halkan wuxuu inooga hadlayaa raxima ullahu tacaala weysada wixii waajibinayey ama asbaabtii weysada ama waxaa loo yaqaanaa nawaaqid alwuduu weyse wixii burinayey ama asbaab ulxadad la yidhaahdo asbaabtii markaa xadadka keenaysay markaa muujibu muujibaatu wixii waajibinaya ee keenaya ee sababta u noqonayay waa murad mudaaf oo uu camimaya waa afar shay midda koobaad wuxuu dhi alkhaariju min sabiilin waa wixii ka soo baxay jid jidadka ay wax ka soo baxaan ee looga jeeda dabada iyo xubinka taranka waa wixii ka soo baxay ama sabiilkaasi mid muctaada ha ahaado sida qubulkii iyo duburtii iyo ama dee meelo kale oo markaa furmay oo sida meelahan kale ee dee la furo ee markeeda qofka qalliinada lagu sameeye ama xawaadida uu gale ee meelihii ay wax ka iman jireen ay bannadmaan meelaha kale ee laga furo ee ay wax ka soo baxayaan ma ahaadee wixii halkaa ka soo baxay ayaa burinayaa ama ha ahaada neefaada waxaa soo baxay ama wax caynahoo muuqanaya ha ahaado wixii muctaadka ahaayee loo cadan ahaan jiray kaadidii iyo saxaradii ahaaya ama wax kale oo markaas sida dhiig oo kale qofkii ka yimi amaba yacnii dee dirxi ka soo dhacay ama dhagax ka soo dhacay waa wax la arka markaa nijaas iyo daahir midkuu doonaba ha ahaadee waxaa soo dhammi weysadii ayay markaa waajibinayaanoo weyse ayay waajibinayaan kaadida iyo saxarada iyo riixda iyo madida iyo nusuus baa ku soo aroortay oo tilmaamaysa markaa weysada inay jebinayso waxyaalihii kalena ayadana waa looga qiyaasay unoo ayadana waa looga qiyaasay oo waa la miduun markaa shaygan waajibiye qaar baa yidhi waa xadadkan ayaa waajibinaya weysadiio laakiin waa waajib muwasaca qaarna waxayna maya salaada ukiciddeeda ayaa weysada waajibinaysa laakiin asax waxa weeye labadaa soo wada jira marka ay xadadkina yimaado salaaddii inaad u kacdana ay keento muujibkeedu waa labadaa soo wada jira weeye haddaba shaygii ka soo baxayay halkaasee weysada jebinayey ayuu mid ka soo reebay shay khaarijo halkaa ka soo baxaya oo haddana aan weysadii jebinaynin waxau idhi markaa waxaan ahayn manidii maydhiga waajibinaysay manida maydhiga waajibisaana waa manida qofka ee isaga ka soo baxda manidiisu markay ka soo baxdo maydhi bay waajibisaa manidaa qofka ka soo baxday isagoo weyse qaba ka soo baxday ayadu maydhi unbay waajibinaysaa laakiin weysadii ma jebinayso oo waa maxay isagoo weyse qaba ayuu wax eegeegay amaba yacnii ka fikiray sidaasay biyihii tarankii manida kaga yimaadeen ama masalan intuu barida dhulka qabadsiiyey oo uu seexday buu dabeetana riyoodo u ixtilaamay waxay leeyihin taasi weyso ma waajibinayso le'annoo labadii arrimood koodii weynaa oo weysada ayuu khaasnimo ku waajibiyey koodii hooseeye markaa cumuumkiisa ee kuma waajibinayo ayay yidhaahdeen dariskeenna qaybteedu halkaa inoogu jirto wallahu aclam alxamdu lilah rabb اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalى alih wsaxbi waslem allahuma anfacna bima clamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jirnay waxyaalihii maydhiga waajibinayey waxau sheekhu ina soo yidhi maydhiga waxa waajibiya wixii ka soo baxay jidkaa hore ama kaa dambe dabada ama xubinkaa taranka wixii ka soo baxay ayaa jebinaya wuxuu dhi khayra maniyin een mani ahayn manidii maydhiga waajibinaysay manida maydhiga waajibisaana waa manidaa qofka ka soo baxday manidiisa isaga ka soo baxday oo qofku isagoo weyse qaba hadduu fikiro ama wax eego oo isaa biyihii taranku kaga yimaadaan ama haddii uu isagoo barida dhulka qabadsiiyey uu ixtilaamu riyoodo waxay leeyihiin maydhi ma waajibinayso weyse ma waajibinayso laakiin maydhi bay waajibinaysaa qaacide ayay leeyihiinoo waxay lehan maa awjaba acdama alamrayni bikhusuusihi falaa yuujibu adwanahumaa bicumuumihi waxay yidhahdaan waxa la yaaliya wixii laba arrimood kooda weyn khaasnimadiisa ku waajibiyey kooda hooseeyo caamnimadiisa kuma waajibiyo oo waxay leeyihiin arrinkani wuxuu waajibiyey labadii arrimood ee weysadii iyo maydhashadii maydhashadiibuu khaasnimadiisan inuu mani yahay ku waajibiyey koodii hooseeyey oo weysadaa kuma waajibinayo caamnimadiisa inuu yahay shay khaarij oo soo baxay maxaa lamida bay yidhaahdeen qofku hadduu isagoo guur hore soo maray uu sinayso waa la rajminayaa una la jeedli maayo markaa zinadani muxsankii mar hadday waajibisay labada xad kii weynaayo oo rajmiga ah oo ahaanshihiisa uu zino yahay khaasnimada inuu zino yahay ku waajibtay zina muxsan uu yahay koodii hooseeyey oo jeedalkii ah ku waajibin maaye bay yidhaahdeen khusuuskiisa ayaynu markaa zino yahay wa waxaa la yidhi haddaba hadday sidaa tahay dee xaydkii iyo nifaaskii weysena waa waajibiya ayagoo haddana waajibinaya maydhigiina oo gabadha iyadoo weyse qabta haddii xaydkii ka yimaado ama nifaaskii ka yimaado weysadiina waa ka jebinaysaa maydhina waa ku waajibinaysaan idinu waxaad tidhahdeen manidii maydhi unbay waajibinaysaa weysadii ma jibinayso maxau farqiya baa ladhi ku kala saaraysaan waxay yidhaahdeen waa mide horta weysadu baaqi ahaanshaheeda qofkii markaasi ahaa inay weysadii u baaqi ahaato qofkii isagoo weyse qaba ay biyiisaa kaga yimaadeen inay weysadu baaqi ahaato faa'iida ay leedahay oo waxaynu inoo iman doonaa bayd waniyata wa sunnata alqusli nawaali akbara jurridda can diddin wa ilaa lasqara bayd baa inoo iman doona qusliga inoogu iman doonaa oo ha dhowto weysaa ka horraysay maydhashada maydhashadii ka horraysay weyse weysadii maydhashada ka horraysay qofku isagoo markaa weyse qabay hadday jinaabadii una ku timaado ay biyo ka yimaadaan muxuu u niyeynayaa ha dhowto iyo siduu markaa weysadii ma ka maarmayaa ka horraysay maydhashada halkaasi ay masale ku jirta tan markaa laakiin isaga caadada iyo nifaaska wax faa'iidaahay kuma jiraan midda labaad waxay yidhaahdeen dee xaydka iyo nifaasku weysada way manciyaanoo xayd iyo nifaas iyo weysa ma kulmaan oo gabadhu inta ay xaydka ama nifaaska leedahay ma timaado weysu laakiin manida masalan hadday salaasulmani ku dhacdo oo qofka ay manidiiyo biyihii taranka uni ka soconayaan dee isagoo isaa uga soconaysaama weysaysanayaayo weysadii iyo manida bixitaankeedii way is-aqbalayaan bay yidhahdeenoo isma diidayaan halkaasay markaa ay mariyeen haddaba wuxuu yidhi muujibi taksiili maynidii maydhiga waajibinaysay ma mani aan maydhi waa mani soo baxday oon maydhi waajibinaynin baa jirta oo weysadii ayadu jebinaysa manidan markay soo baxda aan weysada jebinaynini waxa weeye waa tii maydhiga waajibinaysay laakiin manida soo baxdeen maydhi waajibinini ayada weysada way jebisaa asalkeedana waxaa la dhaha haddii wax lagu qaydo waalaslu fii qaydi ixtiraas wayaqil iraaduhu likayrihi kashfu tacliilin juhil siduu shee maxamed saalax cuthaymiin manduumadiisa ku lahaa asalka haddii qayd la sameeyo waa inuu ixtiraasay wax saarayo iminka haddii lagu yidhaahdo alaabtaa qaadoo masaajidkii geeyo ninka dheer sii mid gaaban miyaad siin kartaa kaa dheerunbaad siinaysaa ninkii madooka madowsi ninka madowsi haddii la waa mid cas oo caraba ma siinaysid kii madoobaa baad eeganaysaa markaa mes joogay haddaba manidan muujibu taksiilka manidan markaa maydhiga manida markaa aan biyaha aan aan weysada jebinin waa ta maydhi waajibisa laakiin midaan maydhi waajibinayn oo weysada jebisaa jirtaa laba ayay ku sheegeen waxaanu idhi tan maydhiga waajibinay tan aan weysiga weysada jebin maydhiga waajibinaysay waa manidii qofka ka soo baxday ee ninka manidiisa ka soo baxay ruuxa dumara manidiisa ka soo baxday waxay dhaheen ruuxa dumara haddii ninkeed masel la mucaamaloodo iyadoo hurudoona iyadu shaawadeedii gudanin oo aanay soo bixin markaa biyaheedii oo biyihii ninka uni markaa ay ka yimaadaan taasi waxa weeyaan bay leeyihiin weysadii way ka jebinaysaa lakiin maydhi ku waajibin mayso dee midda labaad iminka biyahan markaa la sameeyo ee markaa la geliyo ee dumarkii waatan talqiixa la sameeyo inta biyihii markaa midba meel la geeyo deetee lagu celiyo istiqaalkaa biyaha haddii la geliyo oo kuwaa la geliyey ay ka soo baxaanna weysadii waa jibinayaan lakiin maydhi ku waa jibin maysa ila manidii qofka markaa maahe markaa taas ayuu kaga ixtiraazayaan muujibu waxaa waajibiya alkhaariju ka soo baxay wey min sabiilin jid hayri maniyin mani aan ahayn manidii muujibi taksiili maydhi waajibinaysay kadaa waxaa la mid a zawaalulcaqli caqliga oo zuulo oo ku taga laa binawmi kulli mumakkinin mid kastoo qabadsiiyey salalkiisa iyo beriisa luga qabadsiiyey hurdadii mayr wa lamsu mar'atin haweenay taabashadeed rajul ay taabato rajul ay taabato ayaa burinaya laa maxramin maya wa xaa'ilun waxaa iloo u kala dhexeeya kafa waa manciyey linaqdi burintii wa masu farji basharin bashar iyo bini aadmin xubinkii taran taabashadii ayaa burinaya bibaddi kafin kafka markaa calaacashiisa lagu taabto waxau sheekhu leeyahay raximah allahu tacaala kadaa waxaa la mid oo isaguna maydhi yacnii weysadii waajibinaya caqliga oo suula caqligii iyo garashadii oo qofka ka tagtaa oo say kaga tagtay waaba ka kor noqda wuu waashay ama waxoogay miir doorsoon baa ku yimi amaba waa yar asturmay sida hurdadii oo kale waayo hurdadii xadiidka ay abu daawuud iyo warinayaan ibnu maajah iyo muwaahibu sanadku xadiidkaa muslim buu u tiiriyey laakiin muslim male xadiidkaa qolyahaa kalaa warinaya wuxuu udhi alcaynaani wikawsa labada indhood macnaha soo jeedkeedu waxay dabada u yihiin xadhig bay u yihiin waa qallax bay u yihiin faman naama falyatawada qofkii seexdaa ha weysaysto labadan indhood baa ilaalinaya dabadii oo wixii ka soo baxay ilaalinaya oo qofku uu ku ilaalinaya laakiin qofka seexday fa idaa naamat ilcaynaani sadaqa alwikaa riwaayo kalaa labada indhood markay seexdaan dabadii waa iska furantaa wax kaa soo baxay markaa markaa qofka seexdaa ha weysaysto waxaa looga qiyaasay markaa wixii aan hurdada ahaynna dee mar hadday hurdadii noocaas ahayd ay jebinayso dee wixii ka xeel dheeraa markaasee waalidii iyo miyir doorsonkii ayana waa looga waa ka sii xeel dheer yihiinba laakiin hurdo aan burinaynin buu inoo sheegayoo wuxuu dhi laa binoomi kulli mumakirin burin mayso hurdada mid kasta oo baridiisa iyo salalkiisa qabadsiiyey halkuu ku fadhiyey halkuu ku fadhiyey wuxuu ku fadhiyey buu dabadii qabadsiiyey sidaas ayuu ku seexday yacnii laguu isdhaafsoo tarabuc buu sameeyey ama yacnii doyisi buu sameeyey dabadii budhuga qabadsiiyey sidaasuu ku seexday weysadii ka buri mayso markaa waayo xadiidka imaam muslim warinayo anas laga warinaya wuxuu leey kaana asxaabullahi sala alla sl yanaamuun waxayna asxaabta rasuulku kuwa seexda uma yusalluuna walaa yatawada'uun waa tukanayeeno maysmay weysaysanaynin lafdiga abu daawuudna wuxuu tilmaamayey yantadiruuna alcishaa cishaa'igay sugayeen fa yanaamuuna xataa takfiqa rusum ilaa madaxyadooda markaa ay ciiraan dee qofka madaxiisu ciirayaana waa qof fadhi ku seexday weeye ilaa haddaad seexato madaxaagu ciiri maayeen qofku marka uu isagoo fadhiyo seexdo ee gam'abu madaxiisu kolla xagan kolla hore kolla dib markaa madaxiisu u ciiraa xataa takfiqa rusum marka waxa yidhi xadiidkii waxaa lagu xambaaray qofkaa badhidii dhulka qabadsiiyey ee sidaa ku seexday alcaynaani wikaawsa iyo ayaynu markaa jamcinaynaa midda labaad waxay leeyihiin asalka weysadu naaqid ma aha laakiin waa maqdina linaqdi shaygii weysee burinayay bay loofileen u tahay oo waxa la markaa soo jeeda dee waad isogtay inay wax kaa soo baxeen inay kaa soo baxeen laakiin mar haddaad seexato ismogid inay wax kaa soo baxeen iyo in kale laakiin markaad baridii dhulka qabadsiisee dabadaad i qallaxdo dee waxba inaanay kaa soo bixin baad ogti caqligaa suulida dee luladii iyo ayaa iyagu markaa ka baxaya waxaa kaloo yidhi walamsu mar'ati rajul taabasho haweeney nin taabato ama taabasho inuu haweenay taabto ayaa iyaduna burinaysaa ow laamastum nnisaa'a ay laamastum siday qirada kale ahayd aad dumarkii taabataan oo gacantii ku taabataan bay leeyihiin waxaana markaa weysadii dee keenaya waxay leeyihiin mar haddii aanay laa maxrami waa keen maxramiga hadday yacni nin iyo haweenay yihiin dad waaweyn yihiin yacni maxramnimo aanay u dhaxaynin madina markaa iltidaad iyo macaansi shahwo keena ayay madino iyo loo filan u tahay laa maxramin maxram maya haweenaydii markaas aan maxramka iyo guurku aan u qabanaynin ayaa taabashadeedu weysadii ma burinayso man xaruma nikaaxuma cala ta'biid waana haweenayda nikaaxeedu xaarantay cala ta'biid ama nasabaat ama musaaharo ama ridaac midkii doontaba ha ku yimaadeen waxa kaloo ayana laga maarmaana dee waxaa la leeyahay taa ayadana madinadii markaa shahwadii iyo markaa ayaa meesha ka baxday oonay ku jirin waxa kaloo waa inay jidhkii bannaan yahay oon waxba u kala dhexaynin saa daraaddeed ui waa xaa'ilun linaqdi kaf shayga xaa'ilkaay u kala dhaxeeyaa naqdigii iyo burintii waa manciyey oo kaasi markaa ma burinayo taasina markaa iyaduna waa masalo ka afraad waxa weeye taabashada farjigii bini aadmiga lagu taabto bibatni alkafi kafka baatinkiisa waayo xadiidkii wuxuu ahaa man masa dakaruhu falyatawadda qofka xubinkiisa taranka taabtaa ha weysayso xadiidkii markaa busra weeye xadiidkii markaa waa budcatu minka ee dalqi markaasuu lahaa kan ayay markaa ka xoojiyaan kan baa laga xoojiyaa iyo maya kana markaa nasakhayo kaasi mansuuq weeye markaa dee xubinkiisa qofka taabta buu yidhi man masa farjowna riwaayo markaa ibnu maaja uu leeya baa tilmaamay riwaayo kaley markaa man masa dakaran xubintadan qofka taabta ayay markaa yidhaahdaan laakiin riwaayada cid markaa ay u sugnaatay ayada lafdigaa ma hayno markaa kii kale bini aadmiga kalena mar hadduu kiisiba markaa jebinayo waa looga qiyaastay waxay haddaba shaaficiye leeyihiin waxay yidhaahdaan bibadni raaxati ow buduuni lasaabic intaa cad marka xubinka tananka aad ku taabataa unbay weysada burinaysaa intaa isdaboosha haddii markaad saa isugu daboosho aad dhabarkeedan ku taabato xubinkii taranka ama talaad ku taaba ama aad dhexdoodaba geliso faraha dhexdoodaba aad geliso weysadii kaa burin mayso oo maxaa markaa kala farqiyey ma caddaankan iyo madowganaa kala farqiyey waxay leeyihiin xadiid baa ku soo arooray ibnu xibbaan iyo taariqudni iyo tabaraaniyo ay leeyihiin xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa idaa afdaa axaduku biyadihi ilaa farjihi marka uu midkiin gaadhsiiyo gacantiisa farjigiisa walaysa baynahuma sirun walaa xijaab wuxuu kala dhexeeyaan aanu jirin falyatawada imaamu shaafici markaa wuxuu leeyahay ifdaa luqada carbeed waxaa lagu yidhaahdaa marka intaa caduun lagu taabto intaa kafka cadiga intaa marka lagu taabto ayaa luqadii la yidhaahdaa alxaafid ibnu xajar talkhiisu lxabiirka waqad naasacahu hayru waaxid mid waxaan ahayn baa imaamka kula dooday arrintaasoo in ifdaagu intaasun yahay cid ba in badan baa kula dooday sidaa daraaddeed baa waxaa lahi ifdaa waa gaadhidu ama halkan ha lagu taabto ama xaggan ha lagu taabto ama xaggan ha lagu taabto hadduu midkiin gacantiisa gaadhsiiyo ayuunbaa looga jeedaa ee intaa wax ku qaydayoo luqaahi ma jirto qolyaadni waxay leeyn waa imaamun fi luqa imaamu shaafici waa nin reer quraysha markaa hadduu saa yidhi tiisaasaa markaa la qaadanaya halkaasay markaasaa ugu qaydeen haddaba wuxuuhi sheegu kadaa waxaa la midoo isaguna muujibaat ulqusli iyo zawaalulcaqli caqligii oo qofka ka suuloo ka taga garashadii laa binawmi kullin laa yajibu lwudu'u binawmi kulli shaksin qof kasta hurdadii ku buri mayso mumakinin oo baridiisii iyo salalkiisii dhulka qabadsiiyey wa lamsu mar'atin rajul mar'a waa luqa ku jirtaa haddaba waxaynu ka dhigi karnaa lamsi iyo mar'a isu idaafaynteeda bilidaafati almasali lilfaacili iyo limafcuulihiba waynu ka dhigi karnaa waxaynu ohan karnaa wa lamsi imra'atin haweenay taabashadeeda rajulun ninuu taabto marka waa min idaafati اlmasli limafcuulihi haddaynu doonana min idaafati اlmasli lifaacilihi baynu ka dhigi karaayo wa lamsu mar'atin haweenay taabashadeed rajul ay rajulan ay taabato saan waynu odhan karnaa koodii taabtaba iyagu shaaficiye waxay qabaan haddii jidhkaasi isgaadho ama ujeeddaha laga lahda ama yaan laga lahan weysadii waa burinaysaa dee waanaynu ognay markaa axaadiidii markaa ku soo aroortay ee qolada markaale weysada ma burinayso xadiidkii saxiixa ee nebigu sala allahu alay slam inuu duwarkiisa qaar ka mida nunkaday isagoo weyse qabuu salaadda u baxay caaisha markaa iyadoo daydayeysa habeen isagoo sujuudsan markaa inay calaacalihiisaa lugaha ay gacmaheedu ku dhaceen waxaa kaloo tilmaantay inay isagoo taajudaya cagaa ku soo kala bixinaysayu iska laabayey markaa qolyo badanna waxay qabaan markaa inaanay dumarkii markaa weysadii aanay jebinaynin oo xaaskii aanay weysadii kaa jebinaynin laa maxramin maxram ayada taabashadeeda haweeneedii maxramka iday guurkeedu ka xaaraantaa weysadii kaa jebin maayo waxaa inuu shay xaa'ilaho u kala dhaxeeya labadaa jid ay saabtay kafa ay manaca waa diday linaqdi burintii wuxuu sidan markaa u kolmido amar ugu keenaya kolma ugu keenaya waa daruuratu shicr weeye wamasu farji basharin bashar iyo bini aadmi xubinkii taran taabashadii ayaa isaguna mujibaat ulqusrigii ka mid ah bibadni kafin kafka iyo calaacasha intii saacad lagu taabto wakhtiira waxaa la doortay weysadii min akmin lilaxmi ljusuri hilibkii geela cunidiisii in laga weysayso ayaa la doortay wa maca yaqiini xadain aw uhrin yaqiinsi xada iyo ama waa xada ama weyso idaa taraa markuu soo dariyo shakun shaki bididihi kii lidkiisa ahaa laga shakiyey camila yaqiina way biyaqiinihi buu ku dhaqmayaa wa saabiqun kii horreeyey idaa juhila marka laga jaahil noqdo khud didda yuqaalu waxaa la khud qaado didda maa qabla yaqiinin yaqiin wixii ka horreeyey didkii iyo lidkiisa qaado xayu meeshii lam yuclam bishayin aan waxba la ogaanin falwuduu'u multasam weysadii markaa mid la islaaziminayo oo laazimahoo lala imanayo weeye halkan sheekhu dhowr masalo ayuu inooga hadlayaa waa masalada koobaade waxa uu leeyahay waxa la doortay oo imaamu nawowi iyo jamaaco markaa madhabkii ka mida ay doorteen inay waajib tahay in laga weysaysto hilibka geela cunidiisa ama ha qaydhnaado ama ha yacnii karsanaado ama ha shiilnaado ama ha solnaado siduu doonaba ha ahaadee waayo masalada waxa uu tilmaamayay oo imaamu nawowi leeyahay wa huwa wain shada majmuuca ayaa wuxuu ku leeyahay haba shaadba ha ahaada xagga madhabkee fa huwa qawiyun daliilan lisixati xadiiayni fiihi laba xadiid ayaa ku ansaxay wakhtaarahu muxaqiquuna wa actaqidu rujxaanahu waxaanan actiqsanayn inuu raajix yahay labadaa xadiid imaamu muslim ayaa warinayaa mid jaabir ibnu cabdilaahi baa laga warinayaa midna bara bnu caazib baa laga warinayaa xadiidka jaabir ibnu samura jaabir ibnu samuraan wuxuu isagu yidhi nin baa nebiga sala allah alay slm weydiiyey atawada-u min luxuumi alghanam ma ka weysaystaa hilibka adhiga nebigu wuxu uhi inshita haddaad doonto waa xadiid ay u deliishadaan culimmadu weysada cusboonaysiinteeda waad weyse qabtaa laakiin waad ka weysaysan kartaa atawada-u min luxuumi alibil hilibka geela ma ka weysaysaa buuhi qaala nacam haa ka weysaysa buuhi xadiidka bara bna caazib isaguna kaas ayuu la macnayahay cinda muslim laakiin marka ay tirmidi iyo kayrkii warinayeen wuxuu odhanayaa su'ila can ilwuduu'i min luxuumi alibil waxaa la weydiiyey in laga weysaysanayo hilibka geela fa qaala tawada'uu minhaa amar buu ku bixiyo wuxuu uhi ka weysaysta hilibka geela cunitaankiisa ka weysaysta ayuu idhi yacnii waxaa cillo ah oo laynoogu sheegaynaa ma jirto ka weysaysa baa waa arrin laynagu addoonsay saasaa looga weysaysanayaa yacni ma urtaa macayn karaa ma subagaa ma waxaasi waa iska hadal xadiidaasaa ku soo artay saasaa looga weysaysanayaa dee ka laga weysaysanayaana waa wixii hilib la odhanayo ee ama aad dee wasladihiisii ku cunto ama aad roos ka dhigato amaba aad suqaar ka dhigato ama aad muqbad ka dhigato laakiin wax yaroo saambuuso galay oo aanad hubin inuu geel yahay iyo inuu adhi yahay haddiiba la hubo inuu adhi yahay geel yahay in laga yaabo kamiyadda ku jirtaa ciddidaa inaanay leekayn basal iyo kaarar iyo boqol shay kala dhex galay waxba laga weysaysan maayo wax laga weysanayaa ma jir hilibkii hilibnimaba wuu ka tegey kii isagu ixtiyaadahaan uga weysanaya isagay jirtaa laakiin ummadda waxaan xaraj ku jirin ummadda ayuu xaraj ku gelin laakiin madhabku dee waxay qabaan in laga weyseey inaan laga weysaysanayninoo xadiidka waxay markaa daliishanayaan isagana odhanaya kaana aakhirulamrayn min rasuulilahi tarka alwuduui mima masati naar wixii dabtaabtay ee la keriyey inaan laga weysaysanin baa labada arrimood labadii arrimood ee nebiga kii dambeeyey inaan laga weysaysanayo ah laakiin xadiidkaas dee waa caam oo ad arkaysaa kanna waa khaas caam iyo khaasna layskama horgeeyo halkan masaladan ka dambaysa wuxuu yidhi haddii qofku yaqiinsado weyse la'aan ama weyse qab kadib uu yimaado shaki uu kii lidkiisa ay ka soo hor jeeday uu ka shakiyey waxaad ogayd inaad weyse la'ayd wartaba ma weysatay oo kii ka soo horjeeday baad ka shakida waxaad ogayd inaad weyse qabtay wartalo miyay kaa jabtay mise kaamay jabin ayaad ka shakiday lidkiisi baad ka shakiday camila biyaqiinihi siduu huba ayuunbuu ku dhaqmayaa oo maxaya mar haddaad ogayd inaad weyse qabtay hadda waad weyse qabtaa mar haddii aad ogayd inaad weyse haddana waad weyse la'dahay le'annoo asalku waa alyaqiinu laa yusaalu bishaki shayga yaqiinta la yidhaha shaki laguma suuliyo alistisxaab bilasli si asalkayd baa laysla saaxiibiyaa qaacidadaana waxa u asla xadiidkai bukhaari iyo muslim ay wariyeen nabigu sala la alay sl wuxu idaa wajada axadukum fii batnihi shay-an midkiin markuu calooshiisa wax ka dareemo ee calooshiisa ay qudhuuculayso fa ashkala calayhi akhraja minhu shayun amla wax ma ka soo baxeen mise kamay soo bixin uu ka shakiyo falaa yakhrujanna min almasjidi xataa yasmaca sawtan aw yajida riixaa inta uu ama cod ka maqlayo ama ur ka helayo salaaddii uu ka bixin yaqiinu kooba aa helayo kaas ayay u deliishadeen taasi waa masalada koobaad waa halkuu ku leeyahay wa maca yaqiini xadain aw duhrin yaqiinse xadada ama duhrila jirhkeed idaa daraa shakun bididdihi camila yaqiinahu ey biyaqiinihi waa nascu lkhaafid ama yaqiinuhu camila yaqiinuhu haddii la godaana yaqiintiisa shaqey faacil baad ka dhigi taasi waa masalo masalada labaad waxa weeye wa saabiqun ilaa juhil buu ku yidhi waxaad a og tahay oo aada hubtaa inuu xadasna jiray waysana jirtay laakiin kee baa horreeyey kee ayaa horreeyey waad og tahay barqadii inaad xamaam gashay waad ogta waad yaqiinsantay inaad weysaysato salaatuduxadii aad tukatayna waad og tahay laakiin waxaad garan weyda ayabaa horreeyey waadniyoma intaad duxada tii subaxa ku tukatay ayaad dabeetana xamaamka gashayoo waad weyse la'day mise intaad xamaamka soo gashay ayaad weysaysatay oo tukato waad weyse qabtaa labada kii horreeyey ayaad garan weyday halkaasina waa halkuu leeyahay wa saabiqun idaa juhil labadiiba waad yaqiinsatay kaba soo qaad meel cidlaabaad hurday halkan waxaad arkaysaa kaadidii iyo halkii aad ku kaadiday halkanna weysadii baa ka qoyan laakiin keebaa horreeyey wuxuu yidhi khudbidda maa qabla yaqiinin waxaa lagu odhanayaa labadanba intaad ka tagto xamaamkanaad gashay iyo duxadan aad u weysatay labadanba maxaa ka horreeyey labadanba maxaa ka horreeyey labadaa kii ka horreeyey ka ka soo hor jeeda qaada bay ku yidhaahdeen labadanba markaad kii ka marka holba kaad yaqiinsato kii dadkiisa habaad qaadanaysaa bal aynu soo qaadanno kutubtuna way idiin tacliininayaan waxay yidhaahdeen marka uu yaqiinsado xadadkii iyo weysadiiba laakiin koodii horreeyey uu ka jaahil noqdo waxaa la odhanayaa labadanba kii ka horreeyey ee xadad ama tuhriya ka didkiisa qaado kaad yaqiinsato labadanba inuu ka horreeyey didkiisa qaado haddii aad u xasuusto labadanba weyselaan baa ka horraysay oo wuxuu ogyahay salaaddii subaxa dabadii wuu seexday markaa xadad baa ka horreeyey weysadan iyo xamaamkanu labadaba hubo weysela'aan baa ka horraysay waxaynu nidhi kaad yaqiinsatay didkii qaado markaa hadda waad weyse qabtaa ama weysada ha cusboonaysa ama yanu cusboonaysiisanin maxaa yeelay mar haddii xadad uu horreeyuu yaqiinsan yahay dee inay dahaara ka dambaysay buu yaqiinsaday haddana xadad ma ka dambeeyey mise kama dambayninba isku haya asalkuna waa inaanu ka dambaynin bay yidhahdeen midda labaad waxay yidhahdeen caqligu wuxuu keenayaa haddaad weyse la'ayd dee intaad weyse intaad wuxuu keenayaa caqligu mar haddaad weyse la'ayd intaad xadad kala raaciso inaad weysaysato oo dabeetana aad tukato ee intaad tukatay haddana xadad ka dambaysiin maysid ee labada xadad intaad israaciso ayay weysadii kuu damaynaysaa taasaa asale bay yidhahdeen labadanba haddaba waxa ka horraysay tahaaraa ka horraysay oo masalan sidii salaaddii subaxa aad u tukatay maad seexanin weysadiina kaamay jabin laba ka dambeeyana waad yaqiinsatay taa waxay yidhahdeen labaa loo kala qaadayaayoo inuu qofkani weysada cusboonaysiinteeda caado u lahaya inaanu lahayn hadduu qofkani weyse cusboonaysiinteeda caado u lahaa waxay leeyihin intuu weysadii sii cusboonaysiisay ayuu salaati duxadii tukaday xadadkiina waa ka dembeeyey markaa markaa fa huwa al'aana hadda wuxuu noqonayaa muxdis bay yidhaahdeen dhinac kale marka laga xadad buu yaqiinsaday dahaara inay ka dambaysana wuu ka sheegay asaq waynaana ka dambaynin weyse cusboonaysiinteeda haddaanu lahayn waxay leeyihiin hadda waa weyse qabaayoo le'annahu waxay leeyihiin waxay keenaysaa intay markaa waxay keenaysaa markaa inuu daahirku waxay keenaysaa inuu duhrigiisu xadadkiisa markaa ka dambeeyey bay leeyihiin labadii xadad intuu israaciyey inay weysaduna ka dambaysay taasi markaa waa sa waxa kaloo isweydiin mudan waxa kaluu maayidhi masalada afraada raacinee waxaysu lam yuclam bishayin labadii ka horreeyeyba waa garan waaye labadii ka horreeyeyba waa garan waaye falwuduu'u multasam weyse ayaa markaa waajibaysaa innaga waxaa laga yaabaa inuu qofku yidhahdo wadaadadu maxay iga wareerinayaan haddii aan markaa shikide waan iskaba weysaysanayaay maxay iga wareerinayaan waxaan ballabadan kii ka horreeye eego kii ka horreeye markaa ka soo horjeeda qado maxaan wareerkaaba ku falayaa waxay ku leeyihiin weysada niyaa laga maarmaan u ah niyadaadu niya jaasima inay noqotaabaa laga maarmaana markanaad weysaysanayso ma weyse sunno cusboonaysiina baad niyeynaysaa mise weyse la'aan baa markaa jirto oo weyse la'aan baad niyoonaysaa taasaa laga maarmaana markaa haddaad shakida waxay yidhaahdaan dee waa inaad markaa intaad xubinkaagii tarankaba taabato ood markaa iska buriso weysay ma haddii shakiba ku soo galo markaa si caadiga u weysayso waxaa jira shardi ay markaa ay kutubta markaan yaaquutu nafiiska dhigayna baan soo tilmaanayn shardi markay weysada ka hadlayaan ay kutub yaroo koobani ku daraan oo ay ka mid tahay yaaquutu nafiiska iyo tanwiirulquluubka iyo tawshiixa iyo yacni kutub yaroo kooban baa ku dartaa waxay dhahan wataxaququ lmuqtadii in baana alxaalu markaad weysaysanaysa waxaa shardiga inuu xaqiiqoobo wixii weysela'aanta keenayey wayn xaqiiqa noqotaa oo markaad weyse weyse jaasibaad la timaadday oo ama yacni aad weyselada xaqiiqsataad weysela'aan u weysaysataa ama dee weyse cusbo horaysi waynaad dunaysa laakiin labadii midnaba ayada oran jirin haddaad weysatood weysela'aan u caddaato weysadaasi ma ansaxayso wa ilaa fa wuduuulixtiyaadi saxiixun baydan haddii kale weysada ixtiyaadka waa iska ansaxdaayoo yacni hadalladan la odhanayo iyo waxaan ha u qaadanin inaanay markaa meel haysanine meel hoose oo daqiiqa ayay haysataa wakhtiyana waxaa la doortay min aklin cunid lilaxmiljusuri hilibkii geela cunidiisii in laga weysaa la doortay wa maca yaqiina xadain aw tuhurin la jirka xadad marka la yaqiinsado ama tahaaro idaa taraa markuu soo dariyo shakun shaki markuu yimaado bididihi laga shakiye daraa'ada ku tacalluji ama bididihi laga shakiyey kii ka soo horjeeday camila qofku wuxuu ku dhaqmayaa yaqiinu ay biyaqiinihi wa haddaynu nasbino waa nascu lkhaafid yaqiinuhu haddaynu dhahna faacil bay noqonaysaa camila waxaa shaqaynaya yaqiinuhu siduu hubo wa saabiqun kii horreeyey idaa juhila marka laga jaahil noqdo labadiiba la yaqiinsado yuqaalu waxaa loo dhayaa khud qaado didda maa qabla yaqiinin yaqiinta labadanba kii ka horreeyey ee yaqiinta ah didkii qaado khud waxaa loo dhayaa qaado didda maa qabla yaqiinin yaqiintanaad hubsatay kii ka horreeyey didkii qaadaa la odhan xaysu meeshii lam yuclam bishayin waxba aan la ogaaninee markaan kii ka horreeyaba uu garan waayo falwuduu'u weysadu multasamun mid la islaazimin weeyaano qofka markaa ku laasimaysa wallahu aclam